sara waad mahadsan tahay waa run maanta wuxuu ilaahay noo fududeeyey inaan dib u furno kaydka dhiigga oo muddadii sagaashan kowdii ilaa hadda aan shaqaynin ayaan maanta ku guulaysanay in dib loo dhiso la dayacti la qalabeeyo si casri ah loo qalabeeyo oo maanta diyaar oo ah in dhiig lagu kaydiyo isbitaal walba qayb yar oo ku dhex taalla marka laga reebo kayd dhiig caasimada un midka ku yaala ayuu ahaan jiray waagi hore hadda waxaan qorshaynaynaa in maamul goboleed walba bangi dhiig inuu yeesho u gooni ayaan qorshaynaynaa laakiin inta taas laga gaaraya kan ayaa u shaqaynaya dalka oo dhan oo aan rajaynayno in dhiig lagu kaydiyo meel kastoo looga baahda in la geyn karo hadduu ilah yidhahdo waa gartay marka maxay ku kala duwan yihiin xarunta aad maanta dah furteen kaydka guud ama bangiga dhiigga iyo goobaha aad sheegtay ee cusbitaaladu lahaan jireen ee kaydka dhiigga ee cusbitaalada gaarka u ahaa faraqa u dhexeeya waxaa waaye kumanaan iyo boqolaal kun oo dhiig ah ayaa hal mar lagu keydin karaa kan muxuu ahaa laakiin istaalada waxaa ku dhex yaalo qawojiyaal yar oo aan badneena istaal walba uu leeyahay oo maaragtay dhiiga maaragtay labdhiga lagu keydiyo muddo yaroo koobanna maarata laga isticmaalo marka waa wax aan badneen oo islamarkii dhammaanayo laakiin kan waxa weeye aad buu u wen yahay qalabka yaalana aad u horumarsan yahay aad buuna u ballaaran yahay waxaa la samaynayaa dhiiggii ayaa la kala qaybinayaa kuwa mas-uulka ka ah xinjirowga dhiigga si gooni ah loo kaydinayaa kuwa mas-uulka unugyada dhiigga cascasa wax loo yaqaano gooniaa loo kaydinayaa unugyada maaragta dhiigga maaragtay difaaca mas-uulka ka ah gooniyaa loo kaydin karaa balaasmaha oo ah dareeraha iyadana gooniyaa loo kaydin karaa bukaanada dhammaan maarata uma wada baahno mararka qaar dhiigga qoloba dhiig goonihay ubaahan tahay nooc goonihay ubaahan tahay marka tusaale dadka ama gubto ama keliyaha ka jiran balaasmaha oo ah dareeraha ay u baahan yihiin dadka dhiigyarida ay hayso oo kale waxay u baahan yihiin maaragtay unugyada dhiiga cascas marka dadka xinjirowga uu ku yar yahay ee dhiigbixi uusan joogsanan oo kale waxay u baahan yihiin bladatiska ama unugyada xinjirowga mas-uulka ah marka dhiigga inta lakala qaybiyo ayaa qayb walba meel goona lagu keydiya ayaa hadhuuti qof walba wuxuu u baahan yahay meeshaas asoo diyaarsan looga soo qaadayaa halkii la dhihi lahaa markii qof dhiigu u baahda la naadin lahaa baraha bulshada laga naadin lahaa dhiig noocaas yaa haaya la dhihi lahaa sida hadda dhici jirtay oo kale marka taas ayaa looga maarmayaa in loo soo aado bangiga oo laga qaata diyaar oo u ahaado xilli walba oo loo baahdana diyaar oo u ahaado waan gartay tusaale ahaan markii u dhacay musiibadii qaraxyadii zoobe one iyo two markay dhaceen dadweynaha waa aragtay inay maaragtay dhiigooda shubayeen laakiin nasiib darre waxaa la waayey meelo lagu keydiyo ayaa la waayey dhiiggaasi waa laga faa'idaysan waayey dadkii oo diyaar oo ah inay dhiigooda shubaan ayaa meelo lagu keydiya la waayey marka taas ayay soo afjaraysaa in ummadda soomaaliyeed ee dhiigooda ku deeqaaya meel dhiigooda ay dhigaan hadhuutina dadka u baahan ay ka helaan in la helo ayuu muhiim u yahay waan gartay marka dhiigan ma dadweynaha soomaaliyeed baa loo soo bandhigaya inay si mutadawacnimoa u shubaan si bangigaasi markaa loo buuxiyo mise dawladdu dadku way ka iibsanaysaa dhiigaga ay kaydinayso xagu ka imanayaa dhiigu
dhiigani dadka soomaaliyeed ayaa ku deeqaya insha allahu tacaala laga iibin maayo ummadda soomaaliyeed ayaa baaq loo jeedin doonaa in ay dhiigooda shubaan kadibna waa la kaydin doonaa dadka u baahan ayaa kadibna la siin doonaa hooyooyinka soomaaliyeed ayaa u baahan oo hooyada soomaaliyeed waxay u dhimato markay uurka leedahay ama ay dhalayso kaalinta labaad waxaa ku jira dhiigbaxa ayaa kaalinta labaad ku jiro waxaa loo dhinto ilmaha yararka oo dhiigyarada ay haysaa ka faaidaysanaya dadka la qalaya oo dhiigan lagu shuba loo baahan yaha ka faaidaysanaya dadka matalan dhaawacyada oo maaragtay shilalka kusoo dhaawacmaya ka faaidaysanaya ciidamadeenna la dagaalamaya argagixisada khawaarijta la dagaalamaya ayaa maaragtay markay soo dhaawacmaan dhiiggii ka faaidaysanaya dadka cudurada dhiigga ku dhaca qabo ee dhiig kushubid joogtada u baahana ka faaidaysanaya sida dadka qaba cudurka siclesel anemia loo yaqaan talasimiyada cudurka loo yaqaan maarata g six p d deficiency limfoomada leukemiyada cudurada dadka qabo dhiigga ee dhiig joogta in lagu shubo u baahanna way ka faaidaysanayaan marka bulshadii ayaa dhiigga dhigayso bulshada ayaana ka faaidaysanaysa waan gartay markaynu wasiir ka hadlayno kaydinta dhiigga wuxuu u baahan yahay siyaasad guud oo lagu maamulo iyo joogtayn dayactirkiisa iyo ilaalinta marka la eegayo qofka laga shubayo xanuuno badan oo waxaa jiri kara ku faafa oo noocyo kala duwana qaar sahlan iyo qaar halisiba ay jiri karaan waxaa jiri kara markaa dhiigu kaydsan yahay haddaan si fiican loo daryeelin xanuuno ka dhalan kara dhiiggio nadiifa oo caafimaad qabo meeshii lagu shubay muddo kadib inu dhiiggaasi isku bedeli karo dhiig aan caafimaad qabin qofkii lagu shubana dhibaato u keenaya sidee ugu kalsoon tihiin hanaanka hubinta hore ee dhiigga iyo kaydka marka la dhigo daryeelkiisa iyo inuu dhiiggaasi ahaan karo dhiig caafimaad qaba nadiifa qofkii lagu shubanaan dhibaato u keenay
horta marka koowaad dhiigga marka qofka laga shubayo laiskama shuba ee waa baaritaan ayuu maraa oo cudurro inuu qabo waa laga jeergarayaa dhiig dadka marka cudurada aan qabin oo nadiifka ah unbaa laga shubaa dhiigga kadib marka la shubana waxaa lagu keydiyaa temberaturkii loogu talagalay ayaa lagu keydiyaa qalab loogu talagalay maaragtay tayadiis ay saraysaa lagu keydiyaa marka maxay ahayd isma bedelaya dhiigga marka hore haddii la hubiyo inuu safe yahay oo badbaado qaba haddii la hubiyo meeshii loogu talagalayna lagu keydiyo isma bedelaya taas waa la damaanad qaadi karaa wax ciladana kama imaanayso muxuu ahaa marka aad baa looga taxadaraa dhiig aan safe ahayn oo aan badbaado qabin oo cudurada aan la hubinin in la keydiyo marka horeba aad baa looga taxadaraa qalab hadda aan keenayna waa qalab oo casri ah qaarkood oo automatic oo maaragtay halkii mar lixdan bukaan ayaa dhiig inta laga baaro ayaa isla marka natiijadii computerka ku safe garoobeysaa si automatic ah